الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى waxaynu halkii ka sii wadi doonaa silsiladii fiqiga ee inoo socotay iyadoo hore aynu usoo qaadanay kitaabka safiinatu najaa iyo matnu algaaya waltaqriib ama matnu abi shujaac iyo almuqadima alxadramiya iyo cumdatu saalik kitaabka inoogu xigi doonaa sida ogeysiiska lagu arkay waa kitaabka minhaaju اطaalibiin ee uu qoray alimaam الnawowi raximah اllahu tacaala inta aanan kitaabka gudagelin biidn اllaahi subxaana wa tacaala waxaan ka hormarin doonaa dersigeenan caawa muqadimaat fi اlfiq hordhacyo ku samaysan ku saabsan fiqiga waxaynu ogsoonnahay alfiqu inuu yahay luqa ahaan alfahmu macnaha noocaasana ugu soo arooray qur-aanka iyo sunnaha labadaba fama lihaulaaءi اlqowmi laa yakaaduuna yafqahuuna qowla ay yafhamuun wakadalika qowl اllahi subxaanaه wa tacaala can nabiyihi muusa waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii ay liyafhamuu qowlii si ay u fahmaan hadalkayga ilaahay oo carab jalaqda iga bii buu hi ilaahay buu subxana wa tacala arrinkaa ka bariyay alfiqu fi ddiin waa caam waxaa soo gelaya aqoon iyo faham in loo yeesho masaa-isha diinta oo dhan ama ha noqdo cilmigii tafsiirka ama cilmigii axkaamta afcaasha addoomo ay lahaayeen amaba se ha ahaato masaa'ilka tawxiidka iyo iimaanka la xidhiidha kelimatu lfiqi marka ay nusuusta ama adilada ay ku soo aroortayna macnaha guud bay tilmaamaysaa waa qofku inuu faham iyo aqoon u yeesho diinta islaamka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam erey bixin ahaan ayaa ereyga alfiq culimadu ay u isticmaaleen cilmi ka mida culuumtii shareecada cilmigaasoo ah cilmiga ku saabsan axkaamta afcaasha addoomuhu ay leedahay walihaada fiqi wax lagu qeexo ama lagu tacriifiyo waxa ugu fiican in la yidhaahdo fiqigu waa macrifatu afcaali axkaami afcaali اlcibaad macrifatu axkaami afcaali اlcibaad addoomaha afcaashoodu axkaamta ay leedahay garashada la garto ee laga garto min alkitaabi waالsunna min alwaxy iyo wamaa yacuudu ilayhi waxyiga iyo waxaa waxyiga u noqda waxyigu daliilnimadiisa uu tilmaamay kalqiyaasi walijmaac sida qiyaaska iyo ijmaac oo iswaafaqi culimada taasay culimadu fiqi u yaqaaniin marka madaahib laga hadlaayo waxaa madhab lagu tilmaami karaa wixii masaa'il ijtihaad ku dhisan culimadu markaa ay isku khilaafi karaan masaa-isha ay nusuustu ku caddahay ama mujmacun calayha mid la isku waafaqsan yahay ah khilaafba aanu ka taagnayn iyada madhab gaara looma nisbeeyo waa madhabkii hebella lama yidhaahdo marka la leeyahay hada madhab الshaafiعي waxaa looga jeedaa alimaam الshaafiعي raximah الlahu taعaalى wuxuu isagu sax u arkay mas'alo kamida masaa-isha ahlucilmigu ay isku khilaafeen tusaale ahaan wujuubu salaa dee lama odhanayo waa madhabkii shaafici iyo wujuubu الصiyaam wاlxaj wagayri dalika min almasaa'il alatii fiiha nusuus masaaisha adiladu ay ku caddahay waxaa madhab lagu tilmaami karaa wixii masaa'il markaa khilaafiya ijtihaadiya oo nasaanu ku caddayn isla markaana ijmaacna aanu ku sugnayn alfiqu fi اdiin diinta ilaahay subxaana watacaala faham in loo yeesho iyo aqoon waa arrin mansiladeeda iyo derajadeedu ay aada u sarreyso ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka muslimiintaa ku amray inaanay dhammaantood jihaadun u bixin oo duulimaad iyo dagaalun aanay aadin ay u qeybsamaan ilaa firqateyn koox jihaad tagta iyo koox cilmi doonata wma kana اlmuؤminuuna liynfiruu kaafa falowlaa nafra min kuli firqaة minhm طaئifa liytafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmhm ida rajacuu ilayhim lacalahm yaxdaruun marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray inay dadka muminiinta ka mid noqdaan qolo iyagu markaa diinta baranaya oo faham u yeelanaya axkaamta shareecada marka iyagu marka ay bartaanna ummadda intii kala gaadhsiiya waliyundiruu qowm idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dadku fi ljaahiliya islaamka horti inay kala wanaagsanaayeen way kala caadaad wanaagsanaayeen way kala dabeecada wanaagsanaayeen way kala akhlaaq fiicnaayeen الناaس معاadن ayuu uhi نبgu عaليه الصلاaةu وسلام كمعاadن الذهب والفضة khiyاarهم في الإسلام khiyاarهم في الجاهiلية إdا فqهوا dadka waxa u khayر badan marka ay islaamaan kuwii u wanaagsanaa iسlاamka horti lakiin shardiga ku xidhan waa maxay oo khayrka iyo wanaagga dada kale ay kaga horreeyaan ay ku gaadhayaan ay ku helayaan waa ina ilaahay subxaana watacaala diintiisa aqoon ay u yeeshaan waayo qofku haddaanu ilaahay subxaana watacaala diintiisa aqoon aanu u yeelan oo aanu kala garanahayn xaaraanta iyo xalaasha wixii laga doonay iyo wixii loo diiday haba noqdo mid khayrka jecele oo doonaye laa shaka khayr fara badan ayaa seegaya walihaada islaamku umuu imanuun sida dadka qaarkood ay manhaj ka dhigteen in dadka la waaniyo uun oo fadaa'il lacmaal un looga sheekeeyo oo qofka camalkaa sameeyaa fadligaasu helaya tarkiibka aada looga shaqeeyo weliba tarhiibka laftiisiina laga tago baqagelintii iyadoo aynu ogsoonnahay alkhawf wاlrajaa inay laba arrimood oon kala hadhahayn oo ah laba markaa isku ladhan fi lkitaabi waالsuna qur'aanka iyo xadiidka nebiga calayh الsalatu wasalaam marka la eego nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuxuu usoo diray dadka inuu diinta baro isla markaana uu gaadhsiiyo xaqa noloshoodana uu ku dabaqo shareecada ilaahay usoo dhiibay huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaali mubiin marka baadidii dadku ay ku jireen waxaa lagaga baxayaa qodobada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu usoo diray dacwaddiisuna ay koobsanaysay in lala wada yimaado oo dacwadduna ay koobsato qof kastoo daaciye ama mucallima arrimaha noocaasa waa in laga helo nebi maxamed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray dadka inuu u sheego o u gaadhsiiyo waxa laga xaaraantimeeyey iyo waxa loo xalaaleeyey oo rabbi subxaana wa tacaala waa ka yihi qul tacaalu atlu qul tacaaluu atlu calaykum maa xarama rabukum waxaad tidhaahdaa kale a qul tacaaluu atlu maa xarama rabbukum kaalaya aan idiin sheego aan idin gaadhsiiyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu idinka xaaraantimeeyey ka laabudda min hada taasi waa lagama maarmaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay fadliga ay leedahay in la fadhiista xalqadaha cilmiga gaar ahaan xalqadaha lagu baranayo alxalaal walxaraam idaa marartum biriyaadi اljana fartacuuha buuhi nabigu calayh salaatu wasalaam beeraha jannada markaad soo martaan ka faa'iidaysta buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qaaluu yaa rasuula allahi wamaa riyaadu ljanna saxaabadu waxay rasuulka ilaahayow beeraha jannadu waa maxay qaala xilaqu dikr nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa xalqadaha dikriga marka dikri lasoo hadal qaado dadka in badani waxay u qaataan dikriga in looga jeedo tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha iyo takbiirta subxaana allah alxamdu lilah walaa ila illa allahu akbar inahaasoo qura in looga jeedo dikri diinta oo dhan baa dikri la yidhaahdaa waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka dikru huna addiin ilaahay subxana wa tacaala diintii oo dhan ayuu ku magacaabay dikri addikru halkan waxaaba looga jeedaa bay yidhahdeen salafku majaalista lagu baranayo axkaamta shareecada oo alimaam alkhatiib albaqdaadi kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih xadiidkaa markuu keeno waana xadiid saxiixa aathaar badan buu keenay can asaxaaba wataabiciin oo tilmaamaysa macnihiisa aathaarta waxaa ka mid ah atharu cabdillahi bni mascuud oo uu tilmaamay xalaqaatu dikri inaan looga jeedin xalqadaha tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta ee looga jeedo xalaqaat lfiqhi caطaa oo taabiciina wuxuu yihi majaalisu dikri iyo majaalis اlxalaali wاlxaraam majlisyada iyo golayaasha dikrigu waa kuwa lagu baranayo alxalaal wاlxaraam marka qofka majaalistaa fadhiista isagoo isagu dadkii u dhigaya alxalaal wاlxaraam ama isagoo oo dhegaysanaya niyadiisuna ay sax tahay waa mukhlis lilaahi subxaana wa tacaala oo ka maran waxyaabaha qawaadixu likhlaas ah waxyaabaha ikhlaaska meesha ka saara ama dhaawaca waa qof ilaahay subxaana wa tacaala xusaya wey inahu yadkuru اllaha subxaana wa tacaala aladi yucalimu الnaasa alxalaala wاlxaraam aw yatacalamu alxalaala wاlxaraam waa qof ilaahay xusaya waa qof ku jira cibaado oo ilaahay subxaana wa tacaala caabudaya inta majliskaasi uu fadhiyo ilaahay raxmaddiisu ay dabooleyso malaa'igtu ay hareereynayso ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanayo oo malaa'igta wanaaggiisa uu muujinayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxuu yidhi man gada ila almasjidi laa yuriidu ila an yatacalama khayra aw yucallimahu kaana lahu kaajri xaajin taaman xajatuhu qofka masaajidka taga isagoon ujeedo kale lahayn inuu khayr soo barto ama dadka inuu baro khayr mooyaane wuxuu helaa ajarka uu helo qofka xajiyey weliba xajkiisu uu dhammaystiraya arrintaasi waa arrin u baahan istixdaar inda cinda altadriisi aw idaraasa cinda altacliimi aw itacalum qofku marka uu cilmi dadka u dhigaayo ama isaguba uu dhiganayo oo uu tegayo uu fadhiisanayo goobta cilmiga lagu baranayo waa inuu qalbigiisa arrinka noocaasa uu kusoo xaadiriyo oo uu arrinkaasi uu ka dhigto arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu dhowaanayo taasi manaafic badan bay leedahay manaaficda waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala sacyigiisa uu barakeeyo haddii uu wax dhigaya iyo haddii uu dhiganayaba waxaa ka mid a in arrinka noocaasi qofka ikhlaaskiisa iyo niyad wanaaggiisa uu xoojiyo waxaa ka mida alistimraar calى tacliimi اlkhayri aw tacalumihi qofku inaanu ka caajisin inta niyadaasi ay joogto waxay u yeelaysaa qofka dardar iyo niyad fiican oo u hayo cilmiga dhigistiisa iyo dhigashadiisa markaa ka caajisi maayo laa yanqaطic can tacliimi اlcilmi aw tacalumihi cilmigii dadka inuu baro ama inuu barto ta kale yastaciinu biاllahi calى dalika arrinkaa ilaahay bu subxana wa tacaala uu kaalmaysanaya waxyaabaha fadlu اlfiqhi fi اddiin muujinaya waxaa ka mid ah isla markaa derajadiisu inay saraysana caddaynaya xaajaة الnaas ilayh fiqiga oo ah fanigan sida gaarka culimadu fiqiga ay ugu bixiyeen mansiladiisa iyo derajadiisa waxaa muujinaya baahida loo qabo baahida loo qabaana ma tacriifkiisa ama qeexistiisay ka muuqata macrifatu axkaami afcaali اlcibaad addoomuhu waa faaciluun ama way hadlayaan ama waxay samaynayaan xubnahooday wax ka samaynayaan ama waxbay ka tegayaan yakufuuna canhu ay ka istaagayaan ama xagga qalbiga ay ka shaqaynayaan oo ay go-aamo ka gaadhayaan fiqigu afcaasha weliba aan istaagahayn ee aadka u tirada badan jiraysana inta insaan uu jiro axkaamta ay leedahay ee saxda ah ayuu caddaynaya taasina waxay muujinaysaa baahida qofku sida gaarkaa fiqi uu ugu qabo iyo baahida guud ahaan ummaddu fiqiga ay u qabto walihaada bal u fiirsa adigu akharu maa yasalu canhu اnnaas huwa اlfiqh waxa u badan ee dadku culimo ay weydiiyaan waa axkaamu lafcaal ama ha ku saabsanaato cibaadaadka ama ha ku saabsanaato mucaamalaadka ama ha ku saabsanaato jinaayaadka iyo waxyaabaha la halmaala weydiintoodaasina waxay tusinaysaa masaa-isha axkaamta alihi siday dhexdooda ugu badan tahay iyo baahida ay u qabaan marka shayguna mar hadduu yahay shay aada loogu baahan yahay oo aan laga maarmi karin waa shay qiimaale mansiladiisa iyo derajadiisuna ay sarrayso fiqigii in la barto axkaamta afcaal اlcibaad in la bartaa waa waajib waxaana u daliila adilada waajibinaysa cilmiga barashadiisa sida xadiidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam طalab اlcilmi fariidaة calى kuli muslim laakiin waajibkuun baa laba u kala baxaaya waxa qofku habeen iyo maalin kasta uu u baahan yahay isagu waa fardu cayn faral isaga si gooniya u saaran inuu barto ama uu u fadhiisto ama ahlulcilmiga uu weydiiyo sida ilaahay subxana wa tacala uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wixii markaa isaga si gaara aan ugu tacalluqinina waa fardu kifaaya oo in ummadda ugu filan oo kaalintaa buuxin kartaa waa inay barato maantana waxaynu ogsoonnahay haddii alcaalam alislaami la eego in la odhan karo ummadda waa ugu filan yihiin shaqadaas kaalintaana waa buuxiyeen oo cilmigaa baratay ma jirta ayaa la odhan karaa marka inuu fardu kifaayo noqdaa cidhiidhi baabay soo gelaysaaba marka uu xaalku sidaasi yahay fiqiga marka la baranayo waxaa iska cad gaar ahaan intii madaahibta la diiwaangeliyey inay jiraan laba dariiqo dariiqaani litafaqoh laba dariiqoo loo maro barashada fiqiga dariiqada koowaad waa atafaquhu can ariiqi axaadiidi alaxkaam wa aayaati alaxkaam oo qofku fiqigii inuu ka bar inuu barto isagoo u maraaya axaadiidu alaxkaam inuu barto waynu ognahay culimadu inay gooni u diiwaangeliyeen oo kutub badan laga qoray sida waxa weeyaan almuntaqa buluuqu lmaraam cumdat alaxkaam iyo kuwa kale ee lamidka ah taas waa dariiqo macruufa oo waxa weeyaan jirta wey dad ku tafaquhayna waa jiraan kana fiicnaaday dadkii fiqiga barashadiisa u maray barashada iyo dhigashada mutuunta fiqiga ee madhabiga ah qofkii dariiqada marana laa yudamu walaa yulaamu caleyh lama dhaleecaynayo lagumana canaananayo dariiqada labaad waa atafaquh can ariiqi اlmutuun اlfiqhiya waa in fiqiga barashadiisa loo maro in la dhigto mutuunta fiqiga ah mutuuntaasi oo madaahib u badan ama shaaficiye ha noqoto ama malikiya ama xanafiya ama xambaliya oo madhab kasta dee mutuun buu leeyahy waxaa kaloo uu leeyahy dee maraajic waaweyn oo loo noqdo oo masaa-isha laga baadho marka had iyo jeerana dee maraajicda lama dhigto mutuunta ayaa marka hore la dhigtaa oo la fahmaa kadibna maraajicda ayaa loo noqdaa oo dee baxhi loogu noqdaa ama mutaalacaba in la daalacdaba cilmiga la kororhsado labadaa dariiqo allahu aclam waxaa la odhan karaa gaar ahaan wakhtiyadan dambe fi اlasminati اlmutaakhira waxaa sahlan oo nafci badan atafaquhu can ariiqi almutuun اlfiqhiy in fiqiga barashadiisa loo maro dhigashada iyo barashada kutubtaa markaa matniga ah ee fiqiga laga qoray waxyaabaha taa fadilaya waxaa ka mida kutubu axaadiid اlaxkaam had iyo jeeraale waxay sheegtaa nooc ka mida adiladii axkaamta oo haddee alaxaadiid halka mutuuntan fiqigaa masaa-isha ku taalla ay tahay mid laga soo dheegto laga soo qaatay adilo kala duwan min alkitaab alaxaadiid ijmaac qiyaas waxa weeyaan istimbaataat iyo tacliilaat iyo adiladii kale ee mukhtalafii ahayd mid la ysku khilaafsan yahi arinka labaadee dariiqadaa fadilaya wuxuu yahay kutub اlfiqhi ama kutubu almutuun اlfiqhiya almutuun اlfiqhiya masaa-ishii bay sheegtaa iyada oo masaa-ishii fiqiga ahayd oo ratiban arinka saddexaad anaha ajmacu limasaa'il اlfiqhi oo kutubu axaadiid اlaxkaam masaa-ishii axaadiidu ay ku cadayd unbaa inta badan ku qoran wax markaa cidda sharaxday sharaxa ay ku keento ee haleeshiisa mooyaane laakiin mutuuntan fiqiga ah masaa'il badan baa ku qoran oo mutuuntu kolle waa kala badsataa waxaa kaloo fadilaya dariiqadaas mutuuntaasi waxay sheegtaa shuruuddii iyo waajibaadkii iyo mustaxabaadkii qaarkood qa qaab markaa dawaabida ay u dhigaan arkaantii shaygu uu lahaa saas oo kale marka dhinacyadaas oo dhan marka laga eego waxaa la odhan karaa dariiqadaasa ashala oo in adilada axkaamtii toos looga qaataa waa mid awood badan u baahan oo qofku inuu luqadii qawigu ku yahay usuul fiqigii culuum alaaliyi musطalaxii iyo kuwii lamidka ahaa laakiin tan waa waxaa la odhan karaa waa waa la bisleeye baa la odhan karaayo waa la diyaariyey dadku marka la eego dhigashada mutuunta fiqiga ah ee inta badan ku socota calaa madhab min almadaahib waxaa la odhan karaa waa طarafaani wawasat laba dacal iyo dhex weeye laba qolo oo dhinacyada maray ee waddadii saxda ahayd ka baydhay iyo qolo waddada saxda ahaya darafka koowaad waa haalin fiiha waa kuwa guluwi ku sameeyey oo mutuuntaasun dhigashadeeda iyo dhigisteeda ku celcelinaya oon uma dhaafahayn maxaa u daliila horta mutuunta marka dambena lagaba yaabo inay ictiqaadaan annaha hiya daliil in iyadu daliilkii tahay oo marka la idhaahdo ma daliilu calaa hadi lmasala u ihahdo qaala fi lminhaaj ama qaal fi lmukhtasar ama qaal kitaabkii waxa weeyaan uu sheego adiladaba ka madhnaa ee uu ku qoraa fiqiga waxa weeyaan mustanbadka ah tacasub badanna u muujinaya oo matniga iyagu ay ku tafaquheen ama fiqiga ay ka barteen kaasun u tacasubaya mar walba ka saxdii kaasun u yahay darafka kalena waa darafka jafaaga ku sameeyey oo laga yaabo kutubtaasi fiqiga culimadu ay ka shaqeeyeen masaa-isha badan ee kumanaankii ay ku taalo inay qiimo leedaba inaanu arag oo laga yaabo inay xaqiraan oo hoos ay u eegaan cidda dhiganaysana mararka qaarkood lagaba yaabo inay kuba dhaleeceeyaan ay uba arkaanba inuu yahay qof bidco la yimi amaba se dembaabay wasadku waa maxay qolada dhexe sida saxdaa ah waa in ujeedada mutuunta loo dhiganaya ay tahay in masaa-ishii fiqiga ahayd la suuraysto tasawur almasaa'il alfiqiya in la suuraysto masaa-ishii fiqiga ahayd oo tartiibteedii la ogaado iyo see u kala horeyso la barto shuruuddeedii iyo wixii la halmaala iyadoo aan markaa loo arkahayn qowlka sheekha kitaabkaa qoray inuu isagu daliilka yahay aan loona tacasub ahayn mar walba qofku uu aaminsan yahay ana kulan yu'khadu min qowli wayutrak ilaa rasuulullah qof walba qowlkiisa in waxna laga qaato waxna laga tago cid daliilka waafaqana waa la qaataa wixii khilaafana waa laga tagaa nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa uu xujo ahaa un dada kale hadaladoodu xujo maaha mar haddaanay arrintu ijmaac iyo iswaafaqu culimo aanay gaadhsiisnayn waxaa kaloo ay samaynayaan in masaa-ishii ay adiladeedana ay ogaadaan oo maxaa raajixa oo xoog badan masaa-ishii la isku khilaafay ee qoliba daliil ay daliishatay maxaase laga xoog badan yahay marka wixii ay u arkaan inuu daliilku xoojinayo ay qaataan sawaan waafaqa almadhaba am khaalafa ama arrintaasi madhabkii ha waafaqdo ama madhabkii ha khilaafto lianna allaha lam yatacabad innaasa bimadhabin mucayan ilahay dada kuma addoonsan madhab gaara inay raacaan ilahay wuxuu dada ku addoonsada inay waxyiga raacaan ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni awliya mana jiro madhab la odhan karo waxyigii ilaahay uu soo dejiyey kaasunbuu ku urursanyay wixii la isku khilaafay madhabkaasunbaa waxyigii ku waafaqay madaahibta kale oo dhami way khilaafeen hada laa yujuz walam yaqul dalika axad min ahli اlcilmi waاlinsaaf qof mutacasiba xaqa iska indha tiraya mooyaane cid cilmi iyo cadaalad iyo xikmad ku shaqaynaysaa horeyso iyo dambayso sidaasi may odhan masaa'ilka muhimka waxaa ka mida taa hore sii xoojinaya mima yaجib an yuclama anahu laa yumkin an yجtamica alxaqu fi madhabi mucayan waxyaaba ay waajibka tahay in la ogaado waxaa ka mida in aanay suurtagal ahayn inuu xaqu ku ururo madhab mucayana wixii masaa'il la isku khilaafay wa hada biijmac اlculamaa gayru waxid min ahli اlcilm ayaa masaladaa ijmac kusoo naqliyey madhab mucayana xaqu kuma ururi karo aimada laftooduna taa waa ka markhaati fureen qowl ahaanna waa uga markhaati fureen ficil ahaanna waa uga markhaati fureen ficilku wuxuu noqonayaa intiqaalaadka ay sameeyeen fi lmasaa'il alfiqiya masale uu odhan jiray uu ka noqday wuxuu uga noqday maaha ujeedo kale ee marka horena saasuu sax u arkaya marka dambena saanuu sax u arkaya imaamu shaafici waxaynu ognahay inuu leeyahay madhab qadiima iyo madhab jadiida inuu leeyahay qofka markaa isku daya in madhabun uu rajaxo ou dadka u muujiyo xaqu mar walba inuu madhabkaasu ku jiro kuu doonayaba ha noqdo madaahibta fiqigaah shay kuma jiro qofkaasi inuu adilo badan khilaafi doono min alkitaabi waالsunna in badanoo fiqigii saxaabada ka mida inuu daadin doono shaki kuma jiro anahu sayakuunu mutabica lihawaah inuu noqon doono qof hawadiisa raaca ee mararka qaarkood waxaa u muuqanaysa mas'aladan sidan madhabku uu qabo inuu daliilku khilaafsan yahi marka hadduu madhabkii uu rabo inuu xaq ka dhigo waxaa laga yaabaa daliilkii oo saxiixa xadiid saxiixa inuu daciifiyo intisaaran lilmadhab nusrayn madhabka u nusraynayo u hiilinaya ogeed amaba se taawiil baciida oo fog tafsiir aada daahirka xadiidka uga fog ama aayadda inuu saaro siuu madhabka u waafajiyo ee madhabkiibuu asal ka dhigaya marka adiladiina wuxuu ka dhigayaa taabica lilmadhab mid madhabka daba socota ayuu ka dhigayaayo daliilkii buu isku dayayaa inuu madhabka waafajiyo halkuu madhabka daliilka ka waafajin lahaa oo halka daliilku uu maray uu madhab ka dhigan lahaa arrinta noocaasi waxay sababaysaa inuu mararka qaarkood markaa uu ku dhaco dulmi iyo tacasub oo cid ay u muuqato inay cala alxaq yihiin uu ku tilmaamo inay yihiin cala albaatil arrinta noocaasiina inta badan waa ta keentay tacasubaadka madhabiga ama ha la idhahdo afarta madhab lagama bixi karo ama qofku madhab gooni oo afartaa ka midaba ha ku dhige see loo odhan karaa afarta madhab lagama bixi karo iyadoo aynu ogsoonahay culimadu afartaa caalim inaanay ku urursanayn bal aynu ognahay fuqahaau saxaaba axkaam ay ka hadleen oo ay ka fatwoodeen oo asaaniiddeedu ay ansaxday in laga yaabo afarta madhabba inay khilaafaan marka man waafaqa aلصaxaaba aw صaxaabiya min aلصaxaaba oo cid kaloo khilaaftayna aanay jirin ama haba jirtabe oo afarta madhab khilaafaa ma wuu dembaabey baa la odhanaya haddii la idhahdo afarta madhab lagama bixi karo ta kale imise caalim baa ka horeeyey afarta imaam ama la wakti ahaa ama ka dembeeyey oo qaarkood ay la cilmi ahaayeen amaba se ay ka cilmi badnaayeen afarta imaam ay ka cilmi badnaayeen masiyada afarta imaam ay leeyihin aan la dafiri karin waxa weeye in fiqigoodii la ururiyey oo la tartiibiyey oo loo adeegay oo laga shaqeeyey laa shaka inay masiyadaasi ay leeyihiin waana taa aynu u nidhi waxa weyaan mutuuntaa fiqigaee makhduumka ah marka horena la qoray marka dambena loo khidmeeyey fiqigii in lagu barto ayaa fiican lakin laysa macna hada ana alxaqa laa yakruju canha taa macnaheedu ma aha xaqu inaanu ka bixin macnuhu ma aha masaaisha muhimka waxaa ka mida waxaa muhima qofku fiqigii markuu baranaayo an yatasawar almasaa'il intaan horta daliil iyo aan la gaadhin qofku waa inuu mas'aladii suuraysto suurada iyo xaqiiqada mas'alada waa inuu fahmo suurat lmas'ala waana sidaa kutubtan mutuunta fiqiga ay u dhigaan qofku masaladii haddaanu markaa fahmin suuradeeda iyo xaqiiqadeeda dee xukumka uu saaro wuxuu noqonayaa xukum aan meeshiisii dhicin alxukmu calaa shay farcun can tasawuri fiqu lwaaqic baa loo baahan yahay waaqica mas'alada iyo suuradeeda in la fahmo intaan xukum ay leedahay aan la sheegin masalada marka la suuraysto waa in daliilkeeda la garto oo hadduu qofku doonayo dee inuu noqdo qof faqiiha ile faqiih lagu noqon maayo oo qura in masaa-isha fiqiga ee mutuunta fiqiga ku taalla la suuraysto intaasoo qura faqiih lagu noqon maayo hada laysa waxdahu fiqan intaasoo quri fiqi ma ah laabudda min macrifati daliili اmasأala daliilkii masalada waa in la garto maxaa u daliila ma aaya xadiid ijmaac ma qiyaas ma masalada ma tacliil bay ku dhisan tahay oo isaguna dee nooc istimbaata ah daliil caama laga soo istimbaatay ama qawaaciddii iyo maqaasidii shareecada loo eegay daliilka laftiisu wuxuu u baahan yahay in la eego waxyaabaha dee hadda aad ku arkayso kutubta fiqiga waxaa ka mida iyadoo axkaam laga hadlayo xalaal iyo xaaraam inaan in badan oo fuqahada ka midii aanay ihtimaamsiin oo xil aanay iska saarin axaadiiu axaadiiu miyay sugan tahay mise ma sugna waad arkaysaa axaadiid mawduucah oo masaa'il lagu dhisaayo ma axaadiid waxa weeyaan daciifa ama daciif jiddan ah masaa'il lagu binaynayo marka waxaa ka mida dadka manhajka saxdaa ku socda calaa manhaji salaf inay xataa xagga fiqiga salafiyiin ka yihiin oo aanay waxa weeyaan kulu baydaa laysat cindahum shaxma kulu sawdaana maaha tamra bal yunaqixuuna almasaa'il arrinta noocaasa culimada iyo dalabatulcilmiga aadka ugu caan baxay waxaa ka mid ah ee duruustooda iyo kutubtoodaba ay ka muuqato ahlulyaman oo ahlulyaman laa yaxtajuuna ilaa maa yarawnahu saxiixa bacda taxqiiq masaa-ishaa diinta uma daliishadaan xadiid ay saxiix u yaqaaniin mooyaane markay taxqiijiyaan dabadeed waa la isku khilaafi karaa sixatu lxadiid iyo dacfigiisa lakin de horta aslu mas'ala waa inuu jiro qofku waa inuu xil iska saarayo garashada xadiidkani ma saxiix baa nebiga uu ka sugnaay mise waa daciif bal fiqigooda waxaa ka muuqata xataa taxqiiqu laathaar waxaa jirta aqwaal badan oo saxaabada laga soo wariyo kutubta fiqiga ku qoran oo laga yaabo fuqahada qaarkood masaa'ilba inay ku bineeyeen wakadalika aqwaal ma'huura can الtaabiciin aqwaal baa jirta taabiciinta laga soo naqliyey oo mashhuur iskaa fii kutub اlfiqi dhexdeed laga yaabo sanadkeeda inay ku jiraan kadaabuun ama matruukuun oo aada iyo aada daciif u ah marka taxqiiqa noocaasi ahi aada buu muhim u yahay masaa-ishii fiqiga ahayd waxay noqonaysaa mid ku dhisan daliil saxiixa daliilka waa in la garto wejhu dilaala siduu masaladan u tusinaya de qofku idhaa masalada suureedu waa sidaa aayaddaasaa u daliila sida aayaddu daliil ugu tahay iyo qaabkay u tusinaysana aanu garanahayn qofkaasi ma aha qof dhab ahaan fiqi bartay waa marxaladiis waa marxaladii cawaamta uun waa sheekha ayuunbuu maqlo sidaa le siduu masaladiina sidii ayuunbuu ku qaatay masaaisha muhimka waxaa ka mida in badanna aan baraarujiyo alihtimaamu bifiqi صaxaaba صaxaabada fiqigooda waa in xil weyn la iska saaro waxyaaba min gharaaib اlumuur waxaa ka mida in qofku fiqigii صaxaabada aan waxba ka soo qaadinba oo haddii la dhahdo ibnu cabaas baa masaladaasa ka fatwooday haddii la shaafici baa ka fatwooday shaafici baa fatwooday baa la weyn isaga ibnu cabaas baa fatwooday waxa weeyaan kala weyn الصaxaabة ridwan اllahi عalayhim tafaqahuu fi kitaab الlah wa fi sunati rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm lamana odhan karo saxaabadu fiqi kamay hadal waad ogtihiin kutubta laga qoray aahaarta صaxaabada sida musanaf cabdirazaq musanafu cabdirazaq iyo musanaf bn abi shayba الsunan lsaciid bn mansuur وkذلika الsuنن الكbrى للbyhaqي المحlى لبن حزm المحlى bاlآثاr لبن حزm waxaa ku qoran hadalo أحkaamta ku saabsan oo صaxaabada ridوان الlahi عalayهim laga soo wariyey أئmada laftoodu أئmadii hore ee madaahibtan loogu abtiriyaa صaxaabada ridوان الlahi عalayهim fiqigooda aad bay اhtimaam u siin jireen alimaamu axmed raximah اllahu tacaala arrimaha markaa laga sheega waxaa kamid anhu ma kaana yakhruj can aqaawiil الصaxaaba aqwaasha صaxaabada inaanu ka bixi jirin waxyaaba markaa sababay inuu mas'alo qura riwaayaat ku yeesho riwaayataan aw halaatثu riwaayaat aw arbaca aw khams ayay culimadu ay ku daraan waxaa riwaayaadka u yeeshay aqwaal الصaxaaba tacadudat fi اlmasأla waاkhtalafat asbaabta mid kamida wey kaasoo qura maaha alimaamu shaaficiyu raximah اllahu tacaala wuxuu odhan jiray hadal dheer ou ka mid ahaa wa araahum lana axmed wa wlaa بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا صaxaabada aaraadooda yani masaaisha ijtihaadiga wixii ay ka yidhaahdeen ayaa ka wanaagsan oo ka mudan oo nooga fiican aaraadayada iyo waxa annaga waxa weeyaan noo muuqday marka masaladaasina waa masalo muhima weeye atafaquh fi اdiin wuxuu leeyahy rakaa'is arrimo uu ictimaadayo u cuskanayo man araada an yatafaqaha fi اdiin o an yatacalama اlfiqh فلا بد له من هذه الأمور arimaهana لagama maarmaano الأمر الأول waa الإkخلاaص wa أصل الأعماaل wa أساaسهa qofku waa inuu isweydiiyo لماada أتacلم الفقه فقiga مxaan u baranaya ujeedada qofku cilmiga u baranaya waa inay noqoto أن ينفaعa bه نفسه inuu nftiisa ku أنfaعo oo barashadiisana أجر uu ka helo inuu ku caمل فalo oo axkaamta ilaahiga ah ee nebi maxamed ilaahay subxaana watacaala uu soo dhiibay inuu noloshiisa uu ku saleeyo oo uu ku camal falo wakadalika inuu nafci ummaddana u yeesho oo dadkana uu ku anfaco an yuslixa bihi nafsahu wa an yuslixa bihi gayrahu waa inay niyadiisu waxa weeyaan ay noqoto waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha niyadda xumeeya sida inuu dadka xaggiisa usoo jeediyo dadku isaga ay daba socdaan wadada kula murmo inuu ku faano inuu waxa weeyaan keyrkii iskaga celiyo waxyaabaha noocaasa waa inuu iskaga iska ilaaliyo niyadiisa uu ka fogeeyo arrinka labaad tasliimu lilahi walirasuulih qofku markuu fiqigii baranayo waa in mustaslim lilahi walirasuuli u noqdo arrintaas waxyaabo badan bay dawo uga noqonaysaa waa inuu yahay qof ilaahay u hogaansan iyo rasuulkiisa waxay u caddaatay inuu yahay xukumkii ilaahay ama xukum rasuulka calayhi salaatu salaam ka sugnaaday wax kale inaba waa inaanu ka hormarin suu yihi alimaamu shaafici raximah ullah waxay culimmadu isku waafaqeen qofka sunnaha nebigu calayhi salaatu salaam u caddaado inay xaaraan ka tahay inuu suni nebiga ka tago oo wax kale u qaato arrinkaasina waa arrinka ilaahay subxaana watacaala uu ina amray atasliimu lilahi walirasuulih wixii ilaahay uu xukumo ama nebi maxamed calayh salaatu salaam ka sugnaado qofka muslimka waa inuu hogaansamo wama kana limuminin walaa mumina ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum اlkhiyaratu min amrih inuu wax kale ka doorto qofku waa inuu iska ilaaliyo inuu xaqii u cadaaday bidaliil ugu cadaaday wax kale inuu ka doortaa waa itibaacu lilhawa waa qofku hawa raacnimo uu la yimi wey waana arrinka ilaahay uu ka digay subxaana watacaala walaa tattabici ilhawa hawada ha raacin yacanaa naftu waxa ay doonaysa ay jeceshahay xaqa khilaafsan ayaa hawo la yidhaahdaa arrinka waa inuu aada uga digtoonaado arrinkani wuxuu dawo uga noqon inuu hawa raaco wuxuu dawo uga noqon tacasub inuu sameeyo wuxuu dawo uga noqon doonaa xataa waxyaabaha ikhlaaska fasahaadiya oo uu ka mid yahay talabu ri'aasa inuu qofku fiqiga barashadiisa madaxtinimo uu ku doonayo waxaa ka mid ah arrimaha lagama maarmaanka salaamat lmasdar qofku marka uu fiqi baranayo waa in masderku isha uu fiqiga ka dhaansanaya waa inay ilbad qabto tahay oo sax oo alkitaab oo si saxa loo fahmo aلsunna oo inta صaxiixa axkaam lagu bineeyo alaathaaru الsalafiya hadallada laga soo wariyey salafkii saxaabadii iyo aimadii wanaagga ku raacay kadalika qawaacidda lafteeda ama qawaacid usuuliya ha noqoto ama qawaacid fiqiya ha noqoto waa inay noqoto qawaacid saliima oo iyada lafteedu adilo saxa ku dhisan oo masaadirta waxyaabaha fiqiga adilo looga dhiganayo meelaha laga qaadanayaa oo waxyaabaha qofka fiqigiisu fiqi sax oo adiladii waafaqsan inuu noqdo ama mid khilaafsan inuu noqdo waxyaabaha dowr weyn kula wey aada iyo aada uga qeyb qaadanaya marka la baranayo fiqiga mutuuntan fiqiga gaar ahaan madhabiga laga baranayo arrimaha muhimka waxaa ka mid a macrifatu almusطalaxaat waa in la barto erey bixinta oo inta badan kutubtii hore fiqiga ahayd ma aanay sheegahayn musطalaxaadka erey bixinta fiqiga oo madhab kasta wuxuu leeyahay erey bixin gaara erebixintana culimadu si gaara bay xil isaga saaraanoo dee kutub baa laga qoraa kutubta waxa weeyaan qaarkoodna muqadimaadkoodiiyo hordhacooda lagu sheegaa qofku haddaan musطalaxii fahmin maqsuudkii hadalka fahmi maayo walihada alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala saynu arki doono kitaabkan wuxuu ku bilaabay waxa weeyaan musطalaxaat erebixin kitaabka waxyaabo dhexdooda ku jira erebixin uu u sameeyey si qofku ha dhowtoole marka ereyadaasi kitaabka ay ku soo maraan waxa loola jeedo dee uu fahmo wakadalika kitaabka waxa weeyaan almajmuuc muqadimadiisana arrimo badan oo fiqiga iyo barashadiisa ku saabsan ayuu alimaamu nawowi raximah llahu tacaala uu ku tilmaamay marka musطalaxaadka in la fahmaana aada iyo aada bay muhim u tahay ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu khayrkii wanaaggeena waafajiyo arrinka u dambeeya farqi baa u dhexeeya aqwaasha aimada afarta iyo aqwaasha asxaabtooda waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay u haystaan wax kastoo ku qoran kutubta la idhaahdo fiqhu shaaficiya ama alfiqhu calaa madhabi alimaam shaafici inuu yahay aqwaashii shaafici mararka qaarkood waxaa madhaba wax qowlkii imaamkaba aan ahayn oo la takriijiyey lagu takriijiyey macanaa lagu lagu dul dhisay lagu dul bineeyey ama laba masalo kala duwan wuxuu ka fatwooday in laga soo saaray waxa weeyaan qowl ama mas'alo deetana loo nisbeeyey mararka qaarkoodna waa waxyaabo aimada taakhiriinta ah ee madhabku ay ku ijtihaadeen walihaada yaan la moodin wax kasta oo ku qoran kutubtan inuu yahay qowlkii shaafici raximah llahu tacala shaafici masalo kasta dee kama hadal masaaisha markaa nas laga hayaa marka loo eego masaaisha kale dee masaaisha kale ayaaba badan ee la odhan karo ama aimada mujtahidiintaaba usuushiisii intay isticmaaleen dabeetana masaaishaa ku ijtihaaday ama masaaishaasi waa mukharaja calaa madhabihi ama calaa aqwaalihi markaa taas lafteeduna waa masalo u baahan in lagu baraarugsanaado oo in imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxaanu odrhan loo nisbeeyo ayay taasina dawo ka tahay in sha allahu tacaala dersiga waxaynu bilaabi biidn اllahi tacaala aynu muqadimada aynu ka bilaabi doonaa habeen dambe biidn اllahi subxana wa tacaala waktigan